abrahm naguuse oo ah safiirka maamulka yahuudda u fadhiya wadanka itoobiya ayaa laga saaray shir oo qabsanayay midooda afrika oo ka dhacay wadanka itoobiya shirkan ayaa qorshuu ahaa in laga hadlo xasuuqii horay uga dhacay wadanka ruwanda waxayna qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ururkan diideen in safiirkan uu ka qayb galo shirka ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladaha midooda afrika oo ku aadan dhacdadani arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli yahuudda weli xasuuq ba-an oo aan kala sooc lahayn ay ka wada marinka khaza iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka falastiin halkaas oo ay ku gumaadayaan kumanaan ruux oo ka mid ah ehelkeena muslimiinta ee reer falastiin